shilka baabuurtu markii ay dhacaan waxaa jirta habab la raaco sida sharciga jidka uu qeexayo kuwaasoo dhinacyada isku dhaca ay ku mucaamali karaan iyada oo wax xadguduba ayna isu yeelanin muhiim ma aha shilku inuu yahay mid aad u weyn ama uu yahay mid kooban mar kastaba waxaa jirta hab la raaco loona wada mucaamalo sida uu qeexayo filip barook ahna isagu sargaal ka tirsan booliska taraafikada ahna madaxa qaybta dabagallada waxaa jira ayuu yidhi nidaam la raaco shilku marka uu dhaco wuxuuna sheegay dadkuwaa in ay jidka gees ooga leexdaan marka dhibaatadu ay dhacdo haddii arrintaasi aynan dhib keenaynin arrinta oo ugu muhiimsan waxa ay tahay in darawalka kale aad kala qaadataan macluumaadkiinna haddii aad haysato teleefoonka sida iphone-ka oo kale sawir ka qaad burburka gaaray baabuurka iyo sidoo kale laysanka darawalka kaleete kadibna la xidhiidh shirkaddii aad caymiska kaga jirtay filip wuxuu kale oo intaasi ku daray inay muhiim tahay wakhtiga ay shilalka baabuurtu dhacaan si gaara weliba shilalka aadka u daran in qofku uu la socdo daryeelka darawallada kale ama dadka kaleete iyagu markaasi laga yaabo inay ku waxyeeloobaan dhacdadaasi iyadoo taasina ay tahay in qofka markaasi dhaawaca ahaa amaba dhibaatadu ay soo gaadhay la gargaaro loona waco markaasi dhinacyada iyagu bixiya gargaarka caafimaadka ah ee deg dega ah sida ambulasta oo kale filip isagoo arrintaasi ka hadlaya wuxuuna yidhi tribal zero weydiina ambulas sidoo kale boolisku way imanayaan haddii aad codsato inay yimaadaan boolisku waxay baadhitaan ku samaynayaan shilka waxay sidoo kaleete baadhitaan ku samaynayaan darawallada haddii loo baahdana weliba ay dembi sidoo kaleete marka shilku ka dhaco goob dad kale ama darawallo kale ay ka dhow yihiin ayna arkayeen sida wax u dhacay waxaad weydiisan kartaa inay makhraati ku noqdaan haddii ay oggolaadaan macluumaadkoodana ayaad ka qaadan kartaa waxaa kaloo sidoo kaleete la sameeyaa haddii dhaawac uu yimaado waxaa la buuxiyaa foomka dhaawaca loo yaqaano iyada oo ay kaa caawinayso in aad ku dacwooto wakhtiga dambe inaad hesho magdhow mararka qaar waxaa dhacda in qofku uu shil galo iyada oo cidi arkaynin isaga oo burbur u geysta baabuur kale ama hanti kale oo qofkii lahaa markaasi uusan ka warqabin waxa dhacay sida sharciga taraafigadu uu dhigayo darawalka geysta dhibka waxaa laga rabaa in uu u dhaafo macluumaadkiisa si qofka dhibku ku dhacay uu oola soo xidhiidho arrintan waxay qabsatay johnson lu ahna nin ka soo jeeda asalkiisa waddanka shiinaha ninkaasi waxa uu galay shil isaga oo weliba baabuurka uu watay uu ku watay laysan isagu markaasi waddankiisii uu kala yimid isagoo markaana lafahaantiisu uu sheegay inay ku adkayd xataa inuu si wanaagsan oola qabsado jidka dhanka bidixda laga saaran yahay ee baabuurka laga wado isagoo arrintaasi ka hadlayana wuxuu yidhi munaasabad ayaan aaday waxaan rabay in aan gadaalgadaal ama dibdib baakin u galo jid cidhiidhiya ayuu ahaa ma arkaynin buu yidhi baabuurta kale ee jidka ku baakin garaysnayd waxaana ku dhacay baabuur kaleete afka hore oo dhanka midig ayaan kaga dhacay wax weyn ma gaarin ayuu yidhi baabuurka balse burbur ayaa gaadhay waxaan sugay afar ilaa shan daqiiqa ayuu yidhi kadib qoraal ayaan oogu dhaafay teleefoonkayga nambarkiisa iyo weliba ciwaanka aan degganahay iyo sidoo kaleete nambarka taarikada ee baabuurkayga ayuu yidhi johnson inkastoo ayna cidi arkaynin markii uu johnson baabuurka ku dhacay balse waxa uu sheegay in ayna marnaba maskaxdiisa ku soo dhicin in uu goobta iskaga baxsado isaga oon macluumaadkiisa reebin wuxuuna arrintaasi yidhi waa arrin aan cadaalad ahayn isagoo markaa hadlayana wuxuu yidhi haddii aad iska baxsato ayuu yidhi run ahaantii waa arrin aan cadaalad u ahayn dhinaca kale gebi ahaanba buu yidhi arrintaasi cadaalad ma aha sida ku qeexan xeerka taraafikada ee austaraaliya keliya ma aha cadaalad darro in qofka shilka geystay inuu iska tago isaga oon wax xoga siinin qofka uu ku dhacay balse waxaa kale oo ay tahay dembi ciqaabeed madaxa qaybta baadhidda ee booliska taraafikada austraaliya philip broks ayaa isagu sheegay in darawalka ku fashilma inuu raaco sharciga taraafikada wakhtiga shilka uu dhaco waxaa suuragala in lagu soo oogo dembiyo aad khatar u ah ahna in uu jebiyey xeerka jidka wuxuuna yidhi baadhitaannadu muddo ayay qaataan ayuu yidhi haddii ay ku habboonaatana si cad ayaa boolisku dembi ugu soo oogaan qofkaas oo kale dhinaca kaleete qofka baabuurkiisu ama hantidiisa la burburiyey isaga oo aan ka warqabin marka uu dareemo in qofkii dhibka geystay uu yahay qof diyaar u ah in uu si wacan u garbaxo saamayn wanaagsan ayay ku yeelataa qofkaasi dhibanaha ah taasina waxa ay u horseedaa in shilkaasi xal cadaalada laga gaadho arrintan waxay qabsatay qofkii uu johnson uu baabuurka kaga burburiyey kadib markii uu dareemay in qofkii geystay dhibka uu u dhaafay teleefoonkiisa iyo ciwaanka uu deggan yahay mulkiilaha dhibanaha ahaa arrintaasi aad ayay u farax gelisay isaga oo markaasi dareemay qofka dhibkan geystay inuu yahay qof daacad ah doonayana in si wanaagsan wax loo dhammeeyo kadibna waa uu wacay si aad u dabacsan ayayna ku dhammaatay burburkii uu shilku keenay sida ay muhiimka u tahay qofku inuu wakhtiga uu baabuurka wado digtoonni badan qabo raacana shuruucda jidka u taalla waxaa kaloo muhiima in qofku uu ogaado habka la raaco sida uu qeexayo sharciga taraafikadu marka uu shil yimaado darawal ahaan waxaa habboon in khaanadaada gaadhiga in ay kugu jirto had iyo jeerba qalin iyo buug kaasoo markaana awood kuu siinaya inaad qorato macluumaadka aad u baahan tahay wakhtigaas iyada ah kuna xisaabtan mar walba si degdega in ay wax waliba ay u dhacaan iyada oo markaana loo baahan yahay inaad ogaato waxa aad ku dhaqaaqi lahayd marka hawshaasoo kale ay dhacdo mar walbana ku baraarugsanow inaad sawirro ka qaado burburka shilku geystay haddii adiga lagugu dhacay iyo haddaad adigu wax ku dhacdayba sidoo kalena waxaad mar walbaba xusuusnaataa in aad si deggan xogta oola wadaagto macluumaadkana u kala qaadataan dhinacyada shilku uu isukiin keenay dhegaystaha wacana waha halmaamin dhowrkan arrimood isdeji si degdega sawir ooga qaad burburka sida uu u dhacay isdhaafsada darawalka kale amaba darawallada kale macluumaadkii aad u kala baahnaydeen sida magaca oo dhammaystiran ciwaanka degaanka ha halmaamin sidoo kaleete in aad sawir labada dhinac ka qaaddo laysanka darawalka kale dhegaystayaashayada sharafta badan oo dardaarankeennu waa si ammaana iyo weliba si badbaado leh u kaxee baabuurkaaga